asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qofka idinla hadlaayo waa furtuun weli oo idinkala soo xiriireyso gurigeyga maanta waxaan rabaa maanta in halkan ka sheego on ka hadlo inaan ka hadlo inaad ogtihiin inay wiigan lagu jiro wiigii maraykanka uu ka hadlayay dadka ubadoonka ah saa ogtihiin bood kow iyo toban sano ka hor aan bilaabnay arrintan inaan ka hadalno wacyigelinta dadka ubadoonka ah oo soomaaliyeed laakiin soomaalida keliya arrintani ma ah ma haysato oo adduunka o dhan kaba soo qaad maraykanka oo keliya waxaa jira qoysas ko lagu qiyaasay sideed milyan oo ay odagii gabadhii ay raadinayeen inay ubadalaan marka waxaa iigu dambeysay arrintan inaan ka hadlo two thousand elevenkii markay aniga arrintaydii ay igu dhacday oo aniga dhibku i gaaray inaan soo shaac bixiyo oon iraado warheedha dhahay arrintan balan ka wada hadalno waqti badan badan badan badana kasoo wareegay saa ogtiinba dhowr iyo toban sana kasoo wareegtay waxaan rabaa inaan halkan uga diro mahadcelin soomaalida meel kastoo aad joogtaan inta isoo xiriirisay inta isoo wacday waxaa laga yaabaa bishii laba maalin in weli qof email iisoo diro wigu yirahda fortuunay waa kuusoo duceeyaa rabadaanka hadda intii socdoo dhan dad badanaa message iisoo diray oo iisoo duceeyey marka cabaadkii aan cabaaday labaiyo toban sano ka hor oon arrintan ka dhawaajiyey oo ahayd arrin soomaalidu way qarsataa waxaa qarsataa oo ku qarsadaan ay yiraahdeen wacyigelin videoyaashii aan waagii sameynay kow iyo toban sano ka hor weli ma fiirsado waxay waan ka cabsadaa waan ka walwalaabay sababta tahay waxay soo kakacinaysaa xusuus aan dhib la soo maray laakiin alxamdulilah waxaan rabaa inaan halkaan haddana idinkaga mahadceliyo kun iyo kow jeer inta ducada iisoo dirtaa inta iga soo warqabtaa iweydiisa inaan ilaahay ubad isiiyey iyo inta iweydiisa xaalkayga suu yahay inta badaya waxaad igu ogti inaan isroor u shaqeeyo laakiin dadkiina inta badan waa soo wacdaan massage iisoo dirtaan aad leedihiin fortuuna waa kuu soo duceeyey qofkii ugu dambeeyey maalin dhaweyta iidiyo massage iisoo diray wiil walaala ugu yiri fortuuna xaramkan kaaga soo duceeyey marka waa mahadsantihiin ducadiina waxaa laga yaabaa waxaad iigu duceynaysaan oo ubad ah inaan ilaah isiinin laakiin waxaa xusuustahay wuxuu ilaah iigu bedelay caafimaad iigu bedelay caqli iigu bedelay wuxuu also iigu bedelay iimaan aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn oo aan aaminsanahay qabri inaan lala gelaynin waxa ah ilaahay cadkaaga hadduu ka jaraayo ama seygaaga kowada ka dhalo ama mid kalaa kaa dhalo aad ka dhashid marka waxaa rabaa again inaan mahad idiin celiyo la-aantiin waa abaar waxaan ogahay in dhowr iyo toban sano dad badan a isoo waceen fortuuna arrintan ka hadal wadankii dadku way kasoo wada tageen ama waa la joogaa si aa u ogtihiinba marka la yirahdo qofku wax ma dhalaayo sida dhakhtarku u qeexo iise annaga u qeexna way kala duwan tahay dadku iskuma guursadaan kaliya inay ultimately ilmo isku dhalaan kaliya sababta tahay ubadka ilaabaa hayo waxaa arkaysaa caruur haystaa sideed caruur haystaa dhowr iyo toban caruur haystaa waxay siiyaan waxaa arkaysaa dad haystaa caruur wada dhalay laakiin dagii iyo gabadhi ay kala tegsan yihiin oo gabadhii ay ka daba rafaadayso ilmihii qaar ay daraas ka bilaabayaan waxaad arkaysaa dad ilmihii lagu imtixaamay oo adduunyadii ku dhibtoon oo habeen iyo maalin ay hooyeen la-yihiin waxaad arkaysaa dad badan hadda aan minnesota ku arkaa yurub iyo maraykankana laga sheegay dad waayeel oo intaasoo caruur dhalay oo dayacan oo maalintii u baahnaayeen in ay ay xanaaneeyaan oo maxaa la dhaha weysada u shubaan oo ayba koorada u qaadaan ama wiiljeerka geeyaan in waalidka uu keligii saro dheerdheer ku nool yahay oo waxay tole p c a iyo balaayo laga daba wareego waalidka dayacan yahay oo hadeertaan minnesotada aan idiin sheegayan deganahay maanta nursing home ay ka wada buuxaan ayagoo ama stroke ku dhacay ama maxay tole sokorti intay ku badatay ama beerkii ka jiran marka dad dhashu ilaahay suu kuu siiyo keliya ilaahow dhal isi isi isi keliya lama yiraahdee waxaan ku wacdinaya inaad tira ilaah kuwa saalaxna sii ilaah kuwa aana dhibinana si ilaah kuwa markaan waayeeloono xajkana geeya cimradana geeya haddayna cimro idin gey karin xitaa idin xanaaneeya oon idin dayicin marka maanta waxaan rabaa videogan inuu noo noqdo video horu dhaca waan soo laabtay geesiyaan iska dhigay oo waxaan rabaa inaan wacyigelin idiin sameeyo tan aan laba waxyaabood rabaa inaa idinkaga tego kow walaalayaalo dhibaatooyin badan badan badan badan xitaa dadkeenii maraykanka joogay dadkeenii yurubta joogay dhibaatooyin badanaa qoysas kasoo kasoo yeeraysa saddex bilood adinkoon isna noolayn oo inaan is aqoonin si kasta isku jeclaada si kasta isku isku fahma reerku markuu reer guri isla soo galo number one focus wuxuu noqonayaa uur inaan yeelano aan wax dhalno war isma taqaanaan niyo waxaan kow idin leeyahay bareeg qaata saan boqol jeer idinkugu qeexay dhakhtar haddaa adoo lix bilood reel ah u tagtid makuu diraayo inaad lagu baaro hormoonka lagaa baaro haddaad haween tahay wiil haddaad tahayna in minada lagaa baaro laguma dara sababta tahay wan yearba islama noolidin soo waxaa lagu qeexaa qofku inuu dhakhtar tago uu yiraahdo walheedhe maxaa iga siya kow horta waa inay kuu xirantaa labayo toban bilood ama sanadka kuu xirmaa number two sanadka markuu kuu xirmo jisa ku fikirin uur maleeya uur maleeya uur maleeya ku firan ama uur ma leedahay ninkii ha ku fikirinina waxaa ku fikirtaan kow war labada qof markay guri isla gasho war isbarta isxanaaneeya qof walbo qofka kale dabeecadiisa baro qof walbo qofka kale see hadafkaagu muxuu yahay noloshaan maxaan ka rabnaa fiiriya dhaqaalihiina fiiriya isbarta waxaad arkaysaa gabar iyo wiil isqaba toddoba sano oo shan caruura isku dhalay qofkan haddaad tiraahdeed qofkan qeex ama maxaa qofkan jaceylkiisa iiga sheekeey naxariistiisa iiga sheekeey muxuu qofkani ku xun yahay iyo muxuu ku fiican yahay xaggeed qofkaan aad ka saacida la isma yaqaano buum buum buum buum buum buum buum beebiya inta la dhalay ma la is yaqaano dan maxaa dhacaayo caruurtii waa la dhalay dan what qofkii caruurta aa ka wada dhashay ma istaqaanayn dan maxaa dhaco waa la isfuray waa la kala tegay maxaa jira markaas caruurtii way dayacan yihiin gabadhiina way dayacan tahay wiilkiina wuu dayacan yahay marka caruur keliya in la iska dhalo muhiim ma ahan right away first year oo oo marriagekiina dhakhtarku maku daa makuu diraayo dhakhtar maku dhaayo hormoon iska qaad minada iska qaad makuu diraayo waali ha bilaabinina kow number one number two dhakhtarka markaa u tegaysiin right away haddaad u tegtid after one year aa u tegtid waxaanoo hormoona alagu siin hormoona lagu duraaya ama leeya qaada daawo haddaa gabar soomaaliyeed tahay adoo ilmo yaro labaatan iyo shan jira ama labaatan iyo afar jira aa hormoon isku bilowdo not only inuu ukumihi wixii uu kuu bacriminayo kuu siyaadinayo laakiin muxuu wax u dhimayaa jirkaaga kaloo dhan uu wax u dhimaya because hormona lagu talagelinin korkii baa rabtaa inaad sheelar saartid oo laba boqol mile bar hour ku socotid korkii inaad fiirsid haddii miisaan badan ku saaran yahay haddaa qof haweenan tahay miisaanka iska rid haddii stress badan oo dhaqaalo darro ama wax kale ku hayaan how do you reduce stresska insha allah waxyaabahaas waan ka wada hadli doonaa tan saddexaad oo maanta idinkaga tegaya arrinta waxay tahay soomaaliya slow down war ilmo iyo lacag iyo waxaad ka hadlaysid dhaqaalo un waxa haddana haysto oo noogu daran magaaladan minnesota joogna iyo magaalooyinka kale haweenkii iyo faamilida caruur bay haystaan laakiin raggii lama joogo raggii meel bay ka cabaadeen ileyin waa dayacannahay haweenkii meel bay ka cabaadeen waa dayacannahay boqolaalka kun oo ilmaha oo la dhalay oo hadda maanta adduunka joogo war see u xanaaneyn lahayn seen communityga aan uga shaqeyn lahayn ilmahan haddii markii ilaahayna siiyo aan u dhaqaalaysanayn and then the last thing haweenkiinan every year dhalaayaan ama nimankiina naagtii guursadaanba shac caruur ka dhalaayaan afkiina xirta faraha ka qaada dadka dhalinyarada isguursanaayo faraha ka qaada dadka dhalinyarada isguursanaayo hawaalinin ilmaha yararka oo hadda isguursaday oo dhowr labaatan jirka ah ama maraykan ha ku dhashaano ama yurub ha ku koraano ama soomaaliya ha joogaan aan leedihi ilmo soo tuur warnanayo business adeeri faraha ka qaada ilmaha yararka ha isbartaano dhaqaale ha samaystaano axsaanka u samayn karta waxay tahay haddii dhan dhalinyaro isguursadaan isxalaalsadaan hooyo maxay tolay qaado maxay tolay jaamacadda four yearka dhammee gabadha ku dheh aabo haddaad wiiliga u guurisid aabo four year collegekaaga dhammee fahmaysa haddii ilaahay wax kala siiyo oo iyagu doortaan inay ilmo dhalaan dan ayeeye haddaa tahay awoowo haddaa tahay hooye haddaa tahay da-eeda tahay ku saacdina ilmihii beebisirin kaga samaysid si ilmihii ay gabadhi ayna guriga u fadhiisanin oona dhaqaalo daro ugu dhicinin marka mas-uuliyadaanna wada saaran annaga dhan waxaan rajeynayaa inaan wiigaga soo socday bilaha soo socdo dhan aan arrintan ka wada hadalno not only dadka ilaahay ka raadinaya inay ubad helaan laakiin aan barbar dhigno kuwa caruurta haysta iyo kuwa caruurta haysan dhibaatada kala haysato waxaa halkaa mahad uga celinayaa inta soomaaliyana dhegaysanayso inta maalinba dacooyinka dadka usoo dirto inta raadinaysa ubad oo welwelkii walbahaarku haayo waxaa meeshan uga diraa ilaahay albaabo kheyr qaba ha idiin furo ilaahay ubad kheyr qabo oon idin dhibinin oo aakhiradii adduunkaba markaa ku nooshiinba idin xanaanaysto allah idin siiyo waxaan idinku gubaabinayaa ilmo intayna adduunkan keenin walaalayaalo horta kow isjeclaada isbarta haddaad tihiin gabadh iyo wiilka isguursanayo laasilay waxaa meesha ugu mahadcelinaya walaalkay deeqdarij actually walaalkay maahan wiilkayga waaye deeqdarij oo always guubaabiyo isaacido oo miidiyadana waxaad inaga saacido wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu